casharka toddobaad dembiga siduu ku soo galay dunida qaybta koowaad nabadgelyo iyo naxariis korkiina ha ahaato saaxiibadayna dhegaysanhayaan waxaynu idinku salaamaynaa magaca eebbe oo doonayo inaan ogaanno jidka xaqnimada waa barnaamijkeenna jidka xaqnimada labada cashar aynu soo dhaafnay waxaynu ka barannay sida rabbiga uu u abuuray labada qof ilaahay qofka bini'aadamka wuxuu u abuuray ekaan wanaagsan wuxuuna dhex dhigay ruux awood leh si ay u gartaan ilaaha iyo dareen ay ku jeclaadaan diinteenna suuban rabbiga wuxuu siiyey oo kale xurnimo si ay u adeecaan isaga markuu rabbiga abuuray aadam wax dembi ah muusan samaynin maanta waxaynu baran doonaa dembiga siduu dunida ku soo gaaray haddaad og tahay cutubkani wuxuu nafarayaa waxaynu ognahay qalbiga qofka bini'aadamka inuu yahay mid qarriban iyo xumaan badan dunida maxay iyo canqabaad iyo tiiraanyo badan uga buuxda waxaynu ognahay in aadam iyo xaawada jannada si wanaagsan ugu dhex noolaayeen cutubka wuxuuna barayaa oo kale in qof kale uu xitaa ku dhex jiray ku dhex noolaa jannada si aan kaasi waa shayddaankii markuu ilaahay abuuray dunida iyo wixii ku dhex jiray oo dhan shayddaanka xitaa wuu fiirsanayay shayddaanku wuu khiyaano badana dhegaystayaasheenna qiimaha iyo qadarinta mudanow haddii aad qabto wax su'aala fadlan inala soo xiriir ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail dt com dembiga siduu dunida ku soo gaaray qaybta labaad naagtiina waxay abeesadii ku tidhi midhaha geedhaha beerta waanu cuni karnaa laakiinse midhaha geedka beerta dhexdeeda ku yaal ilaaha wuxuu nagu yidhi waa inaydan cunin waxba ka cunin ama aydan taabanin yaydanha yaynan dhimanine bal dhegaysta sheekada soo socota abeesadii waxay naagtii ku tidhi ma dhiman doontaan waayo ilaaha oo og yahay in maalinta aad cuntaan ay indhihiina furmi doonaan oo aad noqon doontaan sida ilaaha oo kale idinkoo kala garanaya wanaagga iyo xumaanta waxaynu ognahay in shayddaanku uu khiyaano iyo been badan yahay oo markii naagtii aragtay in geedkii cunto ku wanaagsan yahay oo indhihii u roon yahay oo uu yahay geed aqli lagu yeesho ayay midho ka qaadatay oo cuntay ninkeeduna la joogayna waxbay ka siisay oo isagiina wuu cunay oo labadoodiba indhahoodii way furmeen oo waxay garteen inay qaawan yihiin waxayna isku toosheen caleemo beed ah oo ay gunti ka sameeyeen oo waxay maqleen codkii rabbiga ilaaha ah isagoo beerta dhex socda kolkii maalintu goobiyeed oo ninkii iyo naagtiisa way iska qariyeen ilaaha oo waxay ku gunteen geedihii beerta dhexdooda oo rabbiga ilaaha ahu wuxuu u yeedhay ninkii oo wuxuu ku yidhi xaggee baad joogtaa ninkiina wuxuu yidhi naagtii aad isiisay inay ila socoto ayaa geedkii wax iga siisay oo aana waa cunay rabbiga ilaaha ahu wuxuu naagtii ku yidhi waa maxay waxaad samaysay naagtiina waxay tidhi abeesadii i khiyaanaysay oo anna waan cunay oo rabbiga ilaaha ahu wuxuu abeesadii ku yidhi waxaan aad samaysay awadiis waxaa waad habaaran tahay oo xoolaha oo dhan iyo dugaaga kasta oo dhowrka jooga waxaanaad ku socon doontaa bogaaga ciid badan waad cuni doontaa maalmaha cimrigaaga oo dhan ka dhiman waxaynu soo gaarnay gebagabadii barnaamijkeenna maanta haddii aad qabto wax su'aal ah fadlan inala soo xiriira ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com mar labaad ciwaankeenna waa radio somaly one at gmail com sidaas iyo nabadgelyo Thank you.
seena loo degay sanaad geelu badi dhalay hoy sida dilaalay nirkuhu aannin socod baran hoy sida dilaalay nirkuhu aannin socod baran reeraha sinkoodiyo kayna saale loo dhigay hoy sida dilaalay nirkuhu aannin socod baran hoy sida dilaalay nirkuhu aannin socod baran reeraha sinkoodiyo kayna saale loo dhigay oo igarmid yari saboolaa lagu salaaxay saareeshigaawaa Sayro Thank you.
شوي وسبع ضعيف يا صحبو تهي أبتي سوم Sadiyari ara. horseeto iyo dabar labadaba ka saahiday oo salo u dhagaamiyo hidigay sarayaha oo saraa